shidaalka horta waxaa ku imaan isbeddel weyn oo ku imaaday qiimihii hor lagu qaadi jiray fuustadu waxay ahayd boqol soddon iyo saddex meelahaas boqol iyo afartan aan ku qaadi jirna hadda boqol iyo konton mar ee fuustada inaan ku qaadano oo anaga dhibaataa ku qabnaa kiraa nagala rabaa korontaa nagala rabaa shidaalkiina cirkoo gale bajaajleydina sintii ay raadiyaan haddaa sintii kan kala a dheer tahay inay kaa shubtaan waxaa u tahay halis a u tahay way kaa kala cararaayaan malaa wax sababa nooma sheegin iyo ilaa hadda wax sabab ah keen malahan inay lacagta iga iskaaga darsanaan inay dhibaato kale iga kusoo kordhay ee jirtana ma- ma sheegi karno